qaxootiga yamanida ah soomaalida soo noqonaysa iyo dadka u dhashay dalalka kale ee haysta jinsiyadaha kale ee ka soo qaxaya dagaalada ka dhacay dalka yeman markay dalka soo gaaraan waxaa la siiyaa gargaar isugu jira caawimaad caafimaad sidii ay u noolaan lahaayeen cuntooyin la siiyo iyo iyagoo la siiyo hoy kumeel gaara markaas kadib waxaa la geeyaa goobaha soo dhoweynta oo laga sii saaro haddii ay aadayaan gobollada dalka gawaaridii ay ku bixi lahaayeen taasoo laga bixinaya kharashka ay ku safrayaan waxaa kaloo sidoo kale ciddii aadaysa muqdisho ama meel ka durugsan laga bixiyaa diyaaradda u n h c r iyo i o m oo dhaqaale ka helaya k srliif ayaa howlahaas fuliya waxaana howlahaas laga qabtaa magaalooyinka boosaaso muqdisho iyo berbera